Taswiirta tobnaad Deborah Barak iyo ciidamadii reer Israa'iil waxa ay fuleen buurta Taboor. Siseere waxa ay la timid sagaal boqol oo fardooyin ah iyo ciidamo fara badan. Ciidamada reer Israa'iilna waxa ay haysteen midiyooyin keliya. Deborah waxa ay ku tiri Barak. Soco Ilaah ayaa kula jiraaye. Soco Ilaah ayaa kula jiraaye. Maanta waxaad yeelanaysaa guul. Maanta waad guulaysanaysaa. Barak waa ay tagtay ciidii iyo tobankii kun ee ciidamada waa aanay weerareen. Sasera ciidamadeedii waa laga reeyay dadkiina qalbigooda ayaa rugmaday. Ilaahayna dadkii reer Israa'iil waxa uu ku amray in ay dilaan kulligood oo Sasera kaliya ayaa ka baxsatay. Sasera qalbigiisii ayaa gadoomay oo lug ayuu ku cararay. mar kale waxaanu arki karnaa in ilaahay mar kasta uu la jiray dadka reer banu israa'iil mararkii qaarkood waxa aan ku dhaacnaa dembi oo ilaahay ayaan adeeci weynaa laakiin markii aan dembigaasi ka soo laabanno oo aanu ilaah adeecno ilaahay waa uu noo taxadarayaa oo dembigeenna ayuu dhaafayaa oo mar walba markii ay wax kasta sidoodii ku soo noqdaan haddana waa uun ka leexannaa walaal maxay sidaasi u tahay taasi macnaheedu waxa weeye dembi dabiici ah ayaanu dhex jira waa in keliya aan weydiisanna ilaah inuu isaga jirhkeenna xukumo